Wasaaradda Horumarinta Ganacsiga Maamulka Somalilan ayaa in ka badan konton xubnood oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ugu qabatay magaalada Hargeysa tababar la xiriira sare u qaadista xirfadaha iyo aqoonta. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro, agaasimayaal, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda ganacsiga iyo shaqaalaha loo qabtay tababarka. Agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga maamulka Somalilan, Maxamuud Xuseen Aadan ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
tababarka nusaaka furay ee shanta ciso soconaya ee uu soo diyaariyey agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan shaqaalaha kala duwan ee waaxda maamulka iyo lacagta hore way u dhaceen kii ugu horreeyey maaha mana noqon doono kii ugu dambeeyey tababarkan wuxuu ku saabsan yahay in shaqaalaha xirfadooda kor loogu qaado si ay u gutaan howl maalmeedkooda wasaaradda iyo ummadda ay u qabanayaan gaar ahaan maanta waxaa trainingkanu ama tababarkanu uu u sii socon doonaa shaqaalaha nadaafadda dhammaan shaqaalaha waaxdana shantaa cisho oo isugu jira noocyo badan hadday noqon lahaayeen security hadday noqon lahaayeen kuwa wax daryeela hadday noqon lahaayeen kuwa xafiiska fadhiya hadday noqon lahaayeen xoghaymaha shantaa cisho dhammaan shaqaalaha wuu wada gaadhi doonaa waxaa kale oo aanu rabnaa inaanu ku muujino tababarkan in wasaaraddu ay dhammaan shaqaalaheeda nadiifiye ilaa heer wasiir wasiir ku-xigeen agaasime ay danaynayso isku si ula dhaqmayso xirfadooda iyo aqoontoodana mar kasta ay kor u qaadayso marka aada baan ugu faraxsanahay inaanu tababarkaas haa ka furo tababarkan oo soco doona muddo shan maalmood ah ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa horumarinta xirfadaha iyo sare u qaadista arrimaha ganacsiga ee shaqaalaha wasaaraddaasi